wanaagsan waa mar kale barnaamijkeedii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijka waadkii tegey iyo soomaaliya waxaanu ku soo qaadanaa wararkii ugu dambeeyey amuuraha dalka soomaaliya ee toddobaadkii tegey ayadoo sida wararkaasna uu soo diyaariyo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa haatan gebageba ah xilligii loogu talagalay in doorashada dalka soomaaliya ay ka qabsoonto sanadkan aynu ku jirno laba kun iyo lix iyo toban doorashadaasi oo sida horey loogu cayimay muddadeeda haatan ay waxyar uun ka harsan tahay haddaba iyadoo ay arrimuhu sidaa yihiin ayaa dhanka kale waxaa la soo sheegayaa in haatan magaalada muqdisho aan ka socon wax dhaqdhaqaaq aad u ballaaran oo ku saabsan isla doorashadaasi iyadoo dhanka kalena lasoo warinayo sida wararka ka imaanaya muqdisho ay sheegayaan in doorashada ay dib u dhici doonto walow in badan horey loo sheegay in doorashada ayaan dib u dhici doonin waa kan waryaheena maxamed kaafi oo inoo qaadaa dhigi doono bal waxa ku soo kordhay doorashada iyo xilligeedii oo haatan aad u soo dhowaaday maalinba maalinta ka dambaysa waxaa aad loogu sii dhowaanayaa xilliga loo ballamay in ay dalka doorasho ka dhacdo tobanka bisha sebtembar ee soo socota ayaa lagu wadaa in doorashada madaxtinimada soomaaliya ay dalka ka dhacdo lana soo doorto madaxweyne kaas oo bedelaya madaxweynaha haatan talada haya xasan sheekh maxamuud inkastoo madaxweynuhu kudhiisa uu ka mid yahay musharaxiinta waxaa jira musharaxiin badan oo haatan isku soo taagay in ay doonayaan qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya musharaxiinta qaarkood ayaa ah siyaasiyiin magac kule dalka kuwaas oo haatan u hanqal taagaya doorashada madaxtinimada soomaaliya qaar ka mid a siyaasiyiinta ayaa dowladda eedeemo u jeedinaya waxayna dowladdu ku eedeynayaan in ay qaab gaabisa u wado howlaha loogu talagalay in xilligan laga shaqeeyo oo weliba si weyn loo dardargeliyo dhaliilaha ugu badan ee dowladda loo soo jeedinaya ayaa waxaa ka mid ah in doorashada qaab daahfurnaana aysan u socon qaar ka mid a xisbiyada ayaa ku doodaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo weliba saaxiibadiisa dowladda ay faragelin badan ku hayaan doorashada iyo weliba hanaanka ay u soconayso waxaad ogsoontihiin xilli doorashaa lagu jiraa madaxweynuhu wuxuu in badan gacanta kula jiraa doorashada iyo nidaamkeeda ayuu gacanta kula jiraa madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa guddiyadii madaxweynuhu awooddiisa ma xadidna xilligan oo kale waxay ahayd in awooda awoodaha dadka siyaasadda daaca kale ay xadidnaadaan bay ahayd oo barnaamijyada dhinaca doorashooyinka la xiriira ay ku yar tahay oo kaambeynkooda xataa uu cayima yahay bay ahayd xilligay kaambeyngareynayaan iyo siday u kaambeyngareynayaan madaxweynaha isagoo madaxtooyadii ku fadhiya oo kursigii madaxtooyada maanta isaga haya inuu haddana yani sidii doona u isticmaalo haddana u yidhaahyaanay dhaliilin isma qabanayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu shacabka soomaaliyeed ka rajeynayo in ay mar kale soo doortaan sidoo kale madaxweynuhu wuxuu sheegay in aan la saadaalayn karin sida ay wax u dhacayaan aniga doorashadayda dee dabcan aniga isma xukumi kara dadka soomaaliyeed ay xukumi doono iyo baarlamaanka iman doono laakiin rajo badanaan ka qabaa dadka soomaaliyeed fursad kale maadaama aan aaminsanahay wax fiican inaan dalka usoo qabtay fursad kale in la isiisii doono oo wax kaloo fiican aan ugu sii qaban doono aaminsanahay dadkuna ay kalsoonidaas ugu qabaan maxaa rabaa horta dee saadaasha mustaqbalka waa dhib badan tahay midda kale dadka soomaaliyeed kulligood waa dad muxtarimiin ah waa dad inay xilka qabtaan mudan xaqna u leh inay qabtaan muwaadiniin weliba dad badan oo qualified oo u leh awood inay mas-uuliyadda qabtaanaa ku jira laakiin saadaash waa dhib badan tahay dad badani ma saadaalinin aniga inaan madaxweyne noqonayo laba kun iyo labaiyo toban lama saadaalinin maantana an waa inaan ka hor dhaco na yidhaahdo hebelna ma noqonayo hebelna ma noqonayo ma doonayo laakiin waxaan rabaa inaan sheego anigu inaan mar kale inaan xilka qabto inaan xukunka taaginahay dadka soomaaliyeed waa siyaasiyiinta soomaaliyeed ee sidaasoo kale doonaysan waa soo dhaweynayaa meeshii aan shala joogay joogaan marka aad iyo aad ha soo dhawaadaanaan leh dadka soomaaliyeed ha loo baahiyo inay go-aanka shirkii ugu dambeeya ee ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa laga soo saaray jadwalka doorashada iyadoo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada kuwa dowladda ay isla caddeeyeen maalin kasta shaqada la qabanayo ka hor doorashada madaxtinimada oo ku aadan tobanka bisha sebtembar waxaa jira howlo badan oo horey loogu ballamay in la qabto bishan juulaay horraanteeda kuwaas oo aanan weli qabsoomin isbahaysiga xisbiyada soomaaliyeed ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen in ay aada uga walaacsan yihiin hanaanka doorashada sanadkani loo wajahayo sida uu warbaahinta u sheegay cabdulqaadir barnaamij oo u hadlay isbahaysiga xisbiyada soomaaliyeed isbahaysiga xisbiyadu waxay si taxadar leh isha ugu hayaan guddiga doorashooyinka heer federaal ee uu madaxweynuhu magacaabay oo ay ku jiraan la taliyaashiisa dhanka sharciga iyo siyaasadda kuwaasoo aan aaminsannahay inaysan dhexdhexaad ka ahayn doorashada ay maamulayaan islamarkaana ay soo baxayaan warar sheegaya in xafiiska madaxweynuhu uu ku howlan yahay in xubnahaas guddiga doorashooyinka madax looga dhigayo annagoo ka digayna arrintaas in sidaas ay u dhacdo ayaan haddana shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba ku wargelinaynaa in aan guddigaas ka hor imaan doono haddii shakhsiyaadkaas la og yahay sababta loo soo xushay oo guddiga lagu darsaday ay guddiga madax ka noqdaan isbahaysiga xisbiyada soomaaliyeed waxa uu garab taagan yahay ee xaqa ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roodle oo ah duub ay ay leeyihiin qabiil ka mida qabaa'ilka soomaaliyeed waxaanan codsanaynaa ugu baaqaynaa madaxda kale ee dalka sida ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka ee madaxweynayaasha gobollada iyo beesha caalamkaba in lagu soo celiyo liiska duubadka boqol soddon iyo shan doorashada sanadkan ayaa ka duwan doorashooyinka hore waxaana ku cusub dhismaha aqalka sare ee dalka iyadoo xubnaha aqalka sare ay soo xuli doonaan maamul goboleedyada ka jira dalka marka laga reebo labada xubnood ee loo ansixiyey inay ka yimaadaan beelaha banaandiriga kuwaas oo beeluhu ayagu ay soo xuli doonaan sidoo kale xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa soo xuli doona erge ka badan afar iyo toban kun oo erge ah kuwaas oo ku soo kala dooranaya magaalooyinka maamul goboleedyada sida cadaado jowhar garowe kismaayo baydhabo iyo magaalada muqdisho oo lagu soo dooran doono xubnaha ka soo gelaya deegaanada maamulka somalilan si kastaba ha haatee dadka qaar ayaa saadaalinaya doorashadan inay ka duwanaan doonto doorashooyinka hore ee dalka ka dhici jiray oo doorashadan ay noqon doonto mid adag marka loo eego qaabka musharaxiinta ee u diyaargaroobayaan maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajir magaalada muqdisho
Thank you.